wararka naga soo gaaraya gobolka taanariifa ee dalka kenya ayaa ku waramaya in halkaa ay dagaalo culus ku dhex marayaan soomaalida iyo qowmiyadda muuya oo ka mid ah qowmiyadaha ku nool dalkaasi dhinacyada dagaalamaya ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaaladu ay ku sii fidayaan deegaano ka mid ah gobolka taanariifa maamulka deegaanka ee dowladda kenya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ugu yaraan siddeed ruux la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalada ah oo weli ka socda deegaanada qaar dadka kenyaatiga ah ee ku nool deegaanada bangale iyo naniigi oo ay saameyn ku yeelatay colaadda ah ayaa ka barakacaya guryahooda ah dagaalkan ayaa toddobaad ka hor ka soo bilowday tuulo lagu magacaabo caanoole oo ka tirsan gobolka taanariiva dowladda kenya ayaa sheegtay in goobaha lagu dagaalamay ay geysay ciidamo isugu jira boolis iyo militari si looga hortago in dagaalku uu faraha ka sii baxo ilaa iyo hadda macadda waxa uu salka ku haya dagaalka dhex maraya soomaalida iyo qowmiyadda muuna ah ee ka socda gobolka taanariiva